wararka hadda soo baxaya waxay sheegayaan in labada qof u dilay waa wiilka yar ee yaquub la yidhahda soomaaliga ah iyo gabadha norwegianka ah wiil yaroo shan iyo toban jir ah oo la sheegay in uu isagu qirtay inuu dilkaas sameeyey waayahay sababtuu u dilay marka ma la og yahay ilaa iyo hadda wax caddaymaa oo la hayo sababtuu u dilay sheegaya ma jiraan laakiin booliisku waxay caddeeyeen in wiilkaa shan iyo toban jirkaa la qabtay xilli sii horeysay maantana ay wararka idaacadaha oo dhani ka hadlayeen keliya waxay sheegeen in wiilkan markii la wareystay uu qirtay in isaga uu dilay labada qof waayahay haddaan bal dib ugu noqonno dilkan xaguu ka dhacay goormuu dhacay
wuxuu ka dhacay magaalada christenson laba maalin ka hor shalay nahe daraad xilli galabnimoa wiilka sida la sheegaya ama mediaha qorayaan bas buu ka degay wuxuu yimid ischool ku yaalla magaalada gudaheeda gabadhuna waxay maraysay ischoolka sida la sheegay wax xiriira oo wiilkii gabadha la dilay ka dhexeeyey ma jira aqoonna ismayna lahayn marka warar kala gedisan oo dadka soomaalida ah iyo dadka qaarkood ay sheegayaan baa jirta laakiin wax miidiyaha oo sheeg aysan jirno laleeyahay mar wiilka ayaa arkay wiilka ayaa arkay naagta oo la dilayo qaarna waxay leeyihin gabadha ayaa aragtay laakiin warar sax oo la ogyahay ma jirto hadda warka ugu dambeeya soo baxayna intaa unbuu sheegaya in wiilkaasi uu qirtay inuu labada qof dilay waana wiil yaroo shan iyo toban jir ah waa gartay wararka qaarkood sidaad sheegtay waxay leeyihiin malaha qofka haweenayda ayaa badbaadinaysay wiilka yar ma la og yahay halka ay kasoo jeeda asal ahaan haddii ay dalkaas u dhalatay iyo haddii ay tahay qof yimid horta wararku warar rasmi ah oo ku qoran miidiyaha maha waa warkan dadka soomaalida ee dadka soomaalida dhexdooda ay isku sheeg sheegayaan iyo dadka caadiga laakiin waa warar loo qaateen iska noqon kara markii la fiiriyo labadan qof intaqoonina isku meesha lagu dilay midna uu yahay gabadhuna waa norwegian haddaan su-aasha soo noqdo waa gabadh norwegian oo cadaan ah wiilkana waa wiil soomaali ah labadoodana isku meel baa lagu dilay marka waxaan adig waa theoria dadku ay samaynayaan oo siyaabo kala duwan laakiin mediahu iyadu waxay sheegaysaa un wiilkaasi inuu dilay labadaa qof ilaa iyo hadda waayahay dadka soomaalida ah ka sokow dareenkooda ilaa hadda wax xiriira oo aada la samaysay ma jiraa ehelka yacquub cabdilaahi xasan
yacquub ehelkiisa waxaan isku dayay inaan telefoonkooda helo laakiin maalintii ugu horreysay bay ahayd dhowr qof oo meelaha degan magaalada christansan ee dilkuu ka dhacay gaarkeeda oon isku dayay inaan la hadlo aniga iyo nin kaloon wada shaqeyno oo isaguna aada u xiiseynayay kayskan inuu ogaado mujalad intrb la yihahdo u shaqeeyo waxaan isku dayna inaan la xiriirno qoyska laakiin way adkayd maadaama oo boolisku waa xilligaas waraysi ku wadeen saaka waan isku dayey iyadana telefoonka weli kama jawaabayaan dee waa qoys un iska dhibaataysan oo wiilkoodii dhibaata ku dhacday telefoonada faraha badan waxaa laga yaabaa inay waxaysan inay yaro diidan yihin laakiin waxaan la hadlay magaaladan kala hadlay dad degan oo intaas aan ognahay uun iyaguna nooshe wax dheeraadoo kale aan ogeyn waayahay dhacdadan iyo dabcan dhacdooyin kaloo u egba dalka norway way ka dhaceen marka say u arkaan dadka soomaalida ee dalkaasi ku nool
innaga markaynu nahay soomaali waxaynu ku fiican nahay dhinacan hadalka maaragtay la issoo gudbiyo oo durbadiiba arrinta maaragtay siyaabo kala duwan loo qaado dadka intiisa badan waxay u arkaan arrin dee qof la dilay oo dhibaatada ay ku dhacday laakiin qaar fara badan ba waxay u arkaan inay xiriir la leedahay arrimahan isaga soo qadanaya yurub ee ajamid nacaydka ah qaar baa u arka laakiin sida guud marka la fiiriyo bulshada soomaalida ee halkan degan intooda badan waxay ka naxsan yihin wiilkaa la dilay laakiin weli kayska umaynan qaadin ama arrinta umayna qaadin dhinacaas isirnaxidka umayna qaadin weli
waaya baaritaanadana dabcan goormaa la filayaa inay soo baxaan sababaha loo dilay labada qof hadda kolley booliisku waxay leeyihiin ilaa iyo hadda arrintan wiilkan yarka ah ayaanu gacanta ku haynaa iyadaanu ilaa wax kale cusub ay soo baxayaan iyadan u haysanaynaa inay isagan u haysanayna inuu yahay sababta koowaad